إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah alfurqaan qodobada duhurnimadan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose rag dhallinyaro ah ayaa lagu dilay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ka hoos jira gumaysiga itoobiya askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa duleedka muqdisho ku dilay askari kale waxaa weli duleedka muqdisho ku xayran gaadiid isugu jira xamuul iyo rakaab kadib markii ay gudbi waayeen isbaaro ay askartu dhigteen qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda alqima faraceeda shabeellaha hoose u soo jeediyey inay tayeeyaan waxyaabaha ay barayaan ardayda intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii ugu doorkoronaa ee warkayaga duhur haatanna u diyaargaroobay isagoo faahfaahsan موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa duhurnimo talaado ah taariikhdii hijiriyada ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha jumaadu thaani sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhinaca kalena ku beegan toddobiyo tobanka bisha disembar sannada laba kun afar iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo fidsan askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ayaa dhegta dhiigga loogu daray askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray qaasim maxmed muudey askarigan ayaa waxa uu si gaara u qaabilsanaa ciidamada qaada canshuuraha rag dhallinyaro ah ayaa lagu dilay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya faahfaahin ku aadan warkaas waxaa la diyaaraa cali aadan xasan rag dhallinyaro ah ayaa lagu dilay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashada itoobiya wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga dowladda xabashada itoobiya ayaa ku waramaya in dilal qorshaysan loo geystay rag ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan dhulkaasi dilka koowaad oo ka dhacay deegaanka dhooboweyn ee dhulka soomaali galbeed ayaa loo geystay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo axmed xasan muumin kaas oo meydkiisa lasoo dhigay waddooyinka dilka labaad ayaa waxaa loo geystay cabdulaahi cabdinuur oo ka mid ah dhallinyarada degmada gursum ee dhulka soomaali galbeed kaas oo lagu dilay xarumo ay degan yihiin hogaanka maamulka mustafa cagjar dalalka loo geystay wiilashan ayaa waxaa lagu soo waramaya inay ka dambeeyeen ciidamada maamulka xabashada itoobiya ee ka dhisatay dhulka soomaali galbeed askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa duleedka muqdisho ku dilay askari kale faahfaahin ku aadan warkaas waxaa la diyaarah mubaarak cumar dilkan ayaa waxa uu maalintii shalay ka dhacay deegaanka gubadley ee dhacduleedka magaalada muqdisho waxaana geystay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka askarigan la dilay ayaa la sheegay inay dileen guddoomiye waaxid ka tirsan deegaanka gubadley iyo ciidamo u wato kuwaas oo doonaya inay boobaan dhul uu lahaa ninka la dilay askarigan la dilay ayaa lagu magacaaba abuukar nuur maxamed waxaayna askartu abuukar si bareera ugu toogteen gurigiisa oo ku yaalla deegaanka gubadley qaar ka mid ah hellada askariga la dilay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in abuukar loo dilay si gardarro ah islamarkaana ay askartu doonayaan inay dhulbaab ka geystaan deegaankan dhacdulaadka magaalada muqdisho waxaa dil loo geystay lagu magacaabo abuukar nuur maxamed jimcaale dilkaasna waxaa geystay nin guddoomiye waaxeydka ah waax ka mid ah waaxooyinka degmada guud guddoomiye ka ah oo lagu magacaabo tambooni ciidana watay waxaa loo dilay dhul oo asiga leeyahay wadaa la marsiyaha iyo dhulkan wada la marsiyaha laisku qabsaday laakiin ulajeedka guddoomiye waaxeedka ciidanka oo waday wada bixis maaheen laakiin wuxuu ahaa dhulboob waa joogiyey guddoomiye waaxeedka asaga iyo ciidankiisa goobjoogi ahaayeen hasaana ka dambeeyey dilkaas jeedkiisa filinjeera lageliyaa ilaa cadaalad loogu helo waana soo qabta ninkii dilkaas ka dambeeyey si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii dambe magaalada muqdisho iyo dowlaadkeeda kusii xoogaysanayey dhulboobka ay isku geysanayaan madaxda dowladda federaalk iyo askarta kuwaasoo mararka qaarna dhex mara dagaallo gacanka hadal ah u daliya khasaare isku jira dhimisho iyo dhaawac waxaa weli duleedka muqdisho ku xayran gaadiiday isugu jira xamuul iyo rakaab kadib markii ay gudbi waayeen isbaaro ay askartu dhigteen faahfaahinta warkaas waxaa si ambaqaadaya cabdalla mukhtaar maalintii afaraad oo xiriir ah ayaa waxaa deegaanka galgalato ee dhaca duleedka magaalada caasimada ah ee muqdisho ku xayran gaadiid isugu jira xamuul iyo rakaab oo ka soo baxay magaalada kuna sii jeeda gobolada dalka muuqaalo laga soo duubay goobta ay dadkan ku xayiran yihiin ayaa muujinaya gaadiid badan oo ku xaniban wadooyinka waxaana dadka xayiran ay sheegayaan in isbaarada uu qayb ka yahay macalin mahdi oo ah taliyaha booliska dowladda federaalk ee gobolka banaadir iyagoona intaasi ku daray in dadka qaar la xiray ayna halkaasi ku haysato dhibaatooyin kala duwan haddaba waa kuwan qaarkood oo ka waramaya xaaladda ku haysata halkaasi sababta halkaan gaaridu u dhooban tahay waa dad masaafira u socda gobollada dalka oo kala duwan dhibaataa meeshaan ugu haysato isbaaro sharci darraa oo niman isku sheegaya dalladda gobolka banaadira halkaan nagu haayo maalintii afaraadaan taagannahay sabdi axad isniin talaado waxaa taagan dad waayeellaa carruur cid kasta meesha waa lagu baaba'ay dad waa naga xidhan yahay dhibaato badanaa meesha ka jirto meesha waxaa dhibaatada ku haayo nin la yidhaha macallin mahdi macallin murjiya la yidhaha macallin dhibaateeya ummadda ninka baaba'shay oo dhibaatada ku hayo waa macallin mahdi ha laga qabto ninkaasaa ummadda baaba'sho u haayo nin la yidhaha cumar fariyo agaasimaha gaadiidka ah oo nimankaan u soo dhammeeya ganaaxyada waa ku jiryaa ummadda waa xidxidhan tahay labaatan nin ah xabsiga ku jirto ummadda kale waa la caburshay waxaan u joognaa dhibaataa nagu haysata dhibaatada wax nagu haaya qoladan oo isbaaradan dilladda sheegaysa waxayna leeyihiin ma la qaadaayo waana laydinka rabaa waana qasabayna leeyihiin mar walba waay mar walba joogto waayo marka laga yimaado isbaarooyinka ay ciidamada dowladda federaalk ee ka amar qaata xasan sheekh ay ku dhibaateeyaan gaadiidleyda iyo dadka rakaabka ah waxaa sii dheer dilalka iyo dhaca bareerka ay u geysanayaan bulshada ku dhaqan goobaha ay joogaan si gaar ahna kuwa magaalada muqdisho warkaan dhegaystayaal duhurnimadan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah elfurqaan iminkana qaar ka mid ah culimada diinta islaamka iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa maamulka iyo macalimiinta jaamacadda alqima farceeda shabeellaha hoose usoo jeediyey inay tayayaan waxbarashada ardayda warbixin umuurtaas ku saabsan waxaa la diyaara maxamed daahir calisow wakhti dheer ayaa ka soo wareegatay markii loo istaagay in dhidibada loo taago jaamacad ay yeelato gobolka shabeellaha hoose taasi oo daboolaysa baahida ardayda ka aflaxaysa iskuullada iyo macaahidda ee gaaray heer ay ku biiri karaan jaamacadaha sanadka markuu ahaa kun afar boqol afartan iyo afarta hijirada ayaa mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay u istaageen inay dhagax dhigaan faraca jaamacadda alqimah ee gobolka shabeellaha hoose shalay oo isniin ahayd lix iyo tobanka bisha lixaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada ah waxa uu allahna soo gaarsiiyey fikirkii iyo hindisihii jaamacadda oo allah uu suurtageliyey si rasmi ahna xarigga looga jaray kadib xaflad ballaaran oo ka dhacday hoteel weyn oo ku yaala gudaha dhismaha jaamacadda ah looguna talagalay xafladaha iyo shirarka munaasabadda oo saacado badan qaadatay si weynna la isugu soo dabarhiday waxaa goobjoog ka ahaa marti sharaf kala duwan oo isugu jirta culimada diinta islaamka bahda jaamacadda iyo waxbarashada salaadiin iyo odayaasha dhaqanka wilaayada mas-uuliyiin ka socotay hoggaanka xarakatu shabaabulmujaahidiin maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo qaybo kale oo ka mid ah bulshada waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamad abu abdiraxmaan oo keliimad ka jeediyey munaasabadda ayaa isdul taagay hadafka laga lahaa in jaamacadda laga furo gobolka iyo qiimaha lacageed ee ku baxay dhismaha jaamacadda oo aad loo qurxiyey iyadoo ku fadhisa dhul ballaaran oo ardaydu aysan ku mashquulaynin waxaanan ka ahayn waxbarashadooda hadafka iyo ulajeedka laga lahaa jaamacaddaani baahi ayaa jirta dadka ama soo takharujay dhallinyarada soo takharujtay ee muwasaadka tacliimiga ee magaalada ka furan ee ka soo takharujay waxay u yaaci jireen meelo waxa weyaan cadowga ilaahi subxana wataala uu ka taliyo beeye aan tarbiyaysan ay u yaaci jireen si looga maarmo ee jaamacaddan waxa wayaan loo ta'siisiyey inay ka faa'iidaystaan maantana xujadu way ku ogan tahay waxaa kale taaskiiskeeda ka mid ahaa in da'yarta iyo jiilka soo kacaayo ama muwasaadka tacliimiga ha ka soo baxaan ama jaamica ha ka imaadaan oo masaajidda iyo xalaqaadka ha ka imaadaane meel ay waxbarashadooda la-adaan inay helaan ahdaafta laga lahay ay ka mid tahay ilaahay subxana watacaalana wuu noo horgeliyey qarashka ku baxayna waa boqol iyo toddoba kun lix boqol konton iyo shan doolar dhibic lixdan iyo shan doolara ku baxda boqol iyo toddoba kun lix boqol konton iyo shan dhibiic lixdan iyo shan intaas ayaa ku baxday jaamacadda dhismaheeda sheekh faarax xuseen sheekh maxamed balli iyo doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo dhammaantooda kalimaad ka soo jeediyey munaasabadda ayaa si weyn ula dardaarmay maamulka iyo macalimiinta jaamacadda dardaaranka iyo talada ugu weyn ee raggaasi ka timid ayaa ku socotay dhanka waxbarashada iyadoo maamulka iyo macalimiinta jaamacadda loo jeediyey inay la yimaadaan waxbarasho tayasara leh oo ka duwan tan wakhtiga looga luumiyey ardayda ee ku socota waddada yunesko marka waxaan dardaarmi lahaa inaysan magaca jaamicadad noqon jaamicaddaanu ay noqoto mid macno u keenta bulshada afar sano oo waqti lumaysa ayaa lagu bartaa jaamicadaha khudadka yuneska ka mid yihiin ay ku lumiyaan bulshada waxaan kaga digayaa jaamicadda markaad mutadallabaad maadooyinka la yidhaahdo inay iska ilaaliyaan takhasus waxaan ahayn inaan ummadda lagu lugoynin ruuxa jaamacadda dhigayaay waa inuu waxa weeye ruux tayale uu yahay ardayga jaamacadda dhigayaay waa inuu yahay arday taya leh inuu soo baxo arday macnaha shareecada islaamkana midigta ku wata gawe macnaa jihaadkiisana iyo diinta ilaahay gargaarkeedana wata ardayga maanta aan doonaynay waa ardaygaa weeyaan waxaan isku baraarujinayaa marka tayada in ugu dadaalo tayada waxaa la yidhaahdaa marka laga hadlaya jaamacadaha iyo waxbarashada iskuulaadka tayada waa wax musalsal ah waxay ka soo bilaabanaysaa ardada dugsiyada hoose in tayadu lasoo dhiso dugsiga dhexe tayadiis lasoo dhiso dugsiga sare tayadiis lasoo dhiso ardayga jaamacadda soo gala inuu imtixaan ku soo galo laakiin habaryartayaa dhashay iyo shahaado beene iyo cabdalishidee ka soo qaada dugsi sare iyo war waxaas waa soco waysay xamaray ka soco waysay meelay ka soconaysana ma laha waxaan kaloo u baahnay in la tayeeyo marka tayo laga hadlayo macallinka in la tayeeya la rabaa macallin wax yaqaano jaamacada ka soo baxay maadadiisa ka adag ma rabno macallin ardayga laba kamid markuu weydiin dhaha caddaynaya ee aamus wariyaa dhaha ma rabno macallin waxaan rabnaa ardayga meel kasta ka qancin karo ustaad gandaawi maamulaha jaamacadda alqima faraca kunyabrow ayaa ka hadlay xafladda ustaadka ayaa u mahad celiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin oo dhabarka u xirta in la helo waxbarasho tayadeeda ay sarayso mahad celin dhinacyo kala duwan ku socotay kadib waxa uu maamulaha u gudbay waxyaabaha lagu barto jaamacadda ay ka kooban tahay
sida la ogyahay jaamacaduhu waxay ka mid yihiin waxa la yidhaahdo atacliim alcaali waxbarashada sare ayay ka mid yihiin hadda jaamacaddu waxay ka kooban tahay xilligan aan joogno laba kuliyadood oo kuliyad la yidhaha kuliyatu shariica shareecada islaamka qofku uu baranaayo bijamiici jawaanibiha uu baranaayo laba takhasus ayayna jaamacaddu ku bixisaa kuliyaddaas kuliyada shareeca la yidhaahdo labadaa takhasusna waxay kale yihiin takhasuska la yidhaahdo alfiqhu wa usuuluhu fiqhi iyo usuushiisii qofka inuu halkaa ku takhasuso waa la helayaa jaamacadda dhexdeeda diyaarayna tahay waxaa kaloo lagu takhasusayaa insha allahu tacaala alkitaabu wasunna labadaa qismi ayaa kuliyaddaasi loo sameeyey kuliyadda kale alkuliya alculuum atadbiiqiya la yidhaahdaa kuliyaddaas culuum tadbiiqiga waxaa xoogga lagu saaraa in dadka mawaadda tajriibiga ah ay bartaan si gaarana takhasus waxaa u ah laabka ama mukhtabarka baalka la yidhaha shaybaarka ayaa takhasuskeedii qofku marka ugu dambeeyo xaaliyan mukawanaadka jaamacadda intaas weeyaan ugu dambayntii waxaa furitaanka jaamacadda iyo soo xiritaanka xafladda ku dhawaaqay sheekh suldaan oo ka socday hoggaanka xarakada shabaabulmujaahidiin
waxaynu isugu nimi furitaankii jaamicadda alqima fadxigeeda fadxi mubaaraka allah subxaanahu wa tacaala haynooga yeelo kuwii ku guulaystay horumarinteedana allah subxaanahu wa tacaala haynaga yeelo sidaa walaaladeen ay noogu sheegeen ayay jaamicaddu inoogu furan tahay insha allaahu anoo ku hadlaya magacii xarakada guud oo kaga soo qayb galay shirkeennan jaamacaddii sidaa laynoogu furay ama aad arkaysaan maanta in xafladdeennii aynu uga soo qayb galnay ilaahayna haynoogu sahlo furitaankeeda iyo ka shaqaynteeda iyo ka qaybgalkeedaba allah subxaanahu wa tacala haynoogu sahlo tii taaba qaadana ilaah subxaanahu wa tacala ha ka yeelo innagana kuwii garab taagan ee wax la qabta allah subxaanahu wa tacala haynaga dhigo insha allaahu innagoo yar oo intaan la ekayn innagoo layna yasaayo oo aan maal iyo mataa ragannimo iyo waxbarasho iyo cilmi iyo taag midnaba laynoo ogolayn ayaa ilaahayna urushay subxaanahu wa tacaala markaasaa ilaahay mataqaanaa waxa weeye wax inaga soo yeelay oo maarata tirada aad arkaysaa inoo yeelay oo waxa weeye mataqaanaa ilaahayn ceebteenna u asturay oo cilmiga aad arkaysaan ilaahay inoo yeelay oo shaqada aad arkaysaan ilaahay inoo fudaydiiyey waxaa loo baahan yahay hadda wixii ka dambeeya iyo had sidaynu hore u ahaynba inaynu hore u soconno oo inaan dib u soo noqonin si kastaba ha ahaatee jaamacadda alqimah oo ah jaamacad waxbarashadeedu ay tayo sarayso ayaa markii ugu horraysay laga furay degmada jilib waxaana hadda jaamacadda ay farac cusub ku yeelatay gobolka shabeella hoose iyadoo hadafkuna uu yahay in jaamacadda la gaarsiiyo wilaayaadka islaamiga ah si loo daboolo baahida waxbarasho ee ardayda soomaaliyeed horumar dhanka waxbarashada wax soo saarka ganacsiga ayaa si weyn looga dareemayaa wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaab almujaahidiin warkii dhegaystayaal duhurnimadan aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee furqaan way naga intaa